aan ku bilownay bangiga adduunka ayaa shalay ansixiyey lacag gaadhaysa shan iyo konton milyan oo dollar oo kaalmo dhinaca horumarinta ah taasoo lagu kabayo miisaaniyadda dowladda federaalk ee soomaaliya waa markii ugu horreysay ee laanta kaalmada horumarinta ee baanka adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo la yidhaahdo i d a ay lacaga noocan oo kala asiisay in muddo ah soomaaliya waryahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa haddaba warbixintaasi inoo soo koobaya qoraal ka soo baxay bangiga adduunka ayaa lagu sheegay in guddiga agaasinka ee bangiga uu ansixiyey shalay lacag dhan konton iyo shan milyan oo dollarka maraykanka ah taasi oo qayb ka ah kaalmada horumarinta caalamiga ah ee loo soo gaabiyo iida laguna taageerayo soo kabashada dhaqaalaha soomaaliya oo ay ku jirto kabista miisaaniyadda iyo dib u habaynta siyaasadaha dhaqaalaha siyaasadahan ayaa xoojin doona maaraynta miisaaniyadda waxayna horumarin doonaan kobcinta ganacsiyada gaarka loo leeyahay ayaa lagu yidhi qoraalkan ka soo baxay bangiga adduunka kaalmadan dhaqaale ayaa kusoo beegantay xilli cudurka covid sagaal iyo toban uu saameyn adag ku yeeshay dhaqaalaha gudaha ee soomaaliya iyadoo deeqdani ay ka taageerayso soomaaliya sidii ay u yarayn lahayd hoosu dhaca dhaqaale una sii wadi lahayd barnaamijyada dib u habaynta ee la xidhiira maalgelinta siyaasadaha horumarinta ee loo yaqaano d b f miisaaniyaddeenna dib loo habeeyey waxa ay ballaarisay lacagaha la siiyo qoysaska nugul waxayna si mug leh u kordhisay deeqaha la siiyo dowlad goboleedyada si looga caawiyo inay wax ka qabtaan musiibada iyadoo ay jirto hoos u dhaca dakhliga ayuu yidhi wasiirka maaliyadda soomaaliya doctor cabdiraxmaan beyle wasiirka ayaa sheegay in taageerada dhaqaale ee baanka adduunku ay kabayso miisaaniyadda xilli hoosu dhac ah sagaal iyo labaatan boqolkiiba uu ku yimid dakhliga ka soo xarooda gudaha haddaba arrintani maxay soomaaliya uga dhigan tahay waa kan wasiirka maaliyadda soomaaliya doctor bayle waxyaalihii wanaagsanaaye kasoo baxay deen cafintii iyo shaqadii aan soo galleen dheeray bay runtii ka turjumaysaa waxa weeyaan wax dalkao dhan ka dhexeeya shan iyo kontonku ama dowladda federaalka ha ahaato ama dowladaha xubnaha ka dalka dowladda federaalka ha ahaato intaasay tahay waxa ay ku xidhan tahayna waxa weeyaan budgetkii hoosu dhiciisii xanuunkan inkaarta qaba u keenay dakhligii hoosu dhacay caawimo ay kabaysa weeyaan oo kab ah markaa runtii aad baan ugu faraxsannahay waa ka soo shaqaynay waa la soo shaqaynay waxaan isla garanay markaa kabka loo baahayay intaa yahay imika haddana dhowaan waa ku noqon doonaa iyadoo la eegayo habka covid nineteen aw socoto iyadoo la eegayo markaa waxay noo ballan qaadeen intaas sidaa u soconno reformka wadnaba in world bank iyo african development bank iyo i m f t ayna daba joogaan iyo e u saddexda afartaasa ugu waaweyn runtii markaa dadka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inaan arrimaha aada uga shaqaynayno aan doonayno in si fiican loo hana qaado waxaana ku tala jirnay waxa weeyaan intii aan xanuunkana noo imanin inaan isku filaasha gaadhin oan really inagu aan ku fillaan karno kharashka dowladdan lagu hangaranaya inaan ugu fillaan karno haatana taasaa madaxayay ku jirtaa haag ridhil oo ah madaxa baanka adduunka ee soomaaliya ayaa yidhi taageerada miisaaniyaddu waxa ay gacan ka geysanaysaa badbaadada nolosha iyo xoojinta awoodaha hay-adaha soomaaliya si ay uga jawaabaan dhibaatooyinka saddex geesoodka ah ee covid sagaal iyo toban dhibaatada ayaxa iyo daadadka kuwaasi oo halis ku ah carqaladaynta barnaamijyada dib u habaynta soomaaliya sannado badan oo ay soomaaliya colaadi ka jirtay ayaa keentay burbur baaxad leh oo ka soo gaara waaxaha caafimaadka dalka iyadoo taasina ay saamaysay ka jawaab celinta cudurka covid sagaal iyo toban aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayey